أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد الدرس التاسع والأربعون درسي أفرتون السغالات أحكام خيار فسخ عقد النكاح أي أسباب التي yufsakhu nikaax may baa geeka ka saabsan yaha dersiga afartun iyo sagaalaad oo kitaabkii mukhtasarkii abu shujaac min fiqi imaam shaafici caleyhi raxmatullaahi raxmatan waasica khiyaar khiyaarka oo ninfasakhada koro nikaahaga hartiga nfasakhada nfasakhada kor haddii habarta ka araga amba habarta haddii hartashe ka ardi ankufasakhada korta yaa dersigun ka saabsan ahkaamtiis iyo may kale ka saabsan yaha waliimat lcurs iyo axkaamtasa insha allahu ya geekya ka sheegaan markuu soo cabaraw meerhay dersigii hore may ka saabsanay muxaramaad oo nikaax laku xarimay oo nis guursi kor nasal qur'aani laka harmi tiradiyo iyo waxyaabaha sah ku sheekoyaani wali nasab laka harmi wali oo waywaha ridaac laka harmi wali musaaharo laka harmi kulli hawada sheegni iwali oo aljamcu bisabi ljamci bayna almar'ati wa camatiha wa ukhtiha waxyaabahaas dhan ha sheegni cuyuubta marku naagda oo fasakh binaayaw sharciga naagda an banaan inay ku fasakhato hartishe haddii qaadligii an kor weeli maxkamiya jeyd amba hartigana saas oo kale oo naagdiis unku fasakhda koro yaa oo liin furna yani cuyuub oo nakaahaga yani iyo mucaamaladii calaaqad walan dhamaas waay qaala sheekh abu shujaac wa turaddu lmar'atu bikhamsati cuyuubin wa turaddu lmar'atu naagdiyaal la nageey bikhamsati cuyuubin ceebyaalo shan e sababtii oo liin nage biljunuuni jinga liin nage waljudaami wa biljudaami judaam udurka leraw sabtiisa lignage walbarasi bisabil barasi baras sabtiisa lignage walratqi bisabil ratqi hirinaan sababti ayaa lignage hirinaan hirinaan may baa lakajeede hirinaan sababtiye ya lignage hirinaan sababtiye ya lignage hirinaan sababtiya lignage may liray maxalkii oo waywaaha yaa hirin mahalujimaacgii walqarni gees sabtiis gees walqarani walqarani maylika jeede gaas meelyamaha ku jeede lafaha ku jeede iwalamad eh waxyaabahaasoo dhan cuyuubtaas qaarshoono samaawi ayno ilaahay ka ridaa subxaana wa tacaala haddii lika araga naagde ma yn banaana hartashe inisu isku fasakhayaan banaan oo sababtaas daraadiye yani nikaahgi la fasakha biduuni itlaaq wayuraadu rajulu qofka megelka usuun nafti titis oo rege oo hartagi usuun maylan nagay kadalika bikhamsati cuyuubin ceebyaal shan e oo binaagda ka aragdayaan mayn banaanani yaana isku fasakhad biljunuuni waljudaami jin jin haddii ka arda hartagi jingley waanan dhaaw maana judaan judaamsay soo kale barasiduhay waljub jabbi gohnaan i walcunnati caniignama aning may la reey may waha lanka haddii suuna kaniiskii la raay ama samee yani walmatara usanagada afarta shan tun sheybe cuyuub waay hoob liska dara tumungo tumunkaas markuu sedo kumad ee mushtarag waay hartagana ka dhigi koro habartana ka dhigi koro may kumad ee jinka hoob jamowti yani habar jamowti yani may waha waalata ceeb waaye waalashada waalasho oo way waaha inkastoo dhaganka madii la fiiriyey qofka madii xanuunsada nin lakutaba sahan hayn laakiin sharciga ma sheegay ooba gabartii waalato ama judaam judaamka may udur waaye bedanka kadhiyo judaam walkaas jirkaaga gohe judaam aadi macruuf waaye saasa carabiga kaey carabiga ahaan lay af soomaali ahaan lanka dhawaage may waaha judaamka macnishay maylka jeedaha marka koowaad jirka iyo jiride markii jirka jirida gadududa jirka mudubka iyo jirka yaa gadudude markii gadududa kudub cudwada xubanta yo gadudaas madaasatana midoobadaas muurmuuraas midoobadaas ilaahay ku meegalnay markaas kudubaa jirka ka gohe gadudangaanga bilaawdaas gadunaanta midoogaha kigaas madaas kuduba hadana ka gohe jirka dhadhiya macnisha kaasa may lare judaam lere macruuf waay hubnaha gagoye baraskana may lare isun mayba magaarka kore ayaa edaade magaarka markii ay daado magaarka enjega kudub dhiigiya tabe dhiiga tabe dhiiga tabe baraskana aadi waay ratagaga mayla reey maxalul jimaacagi ya duudume hirmeey bilaxmi hilibaha hire maxalkii oo maxalul jimaac ahay oo taranka hubanti taranka ya gibirtimay nagdaas ahan jimaac meel oo meel oo jimaac la hooysa uma le laxami hilibaha gale maanaa saas wala mad eh qarankana may la raay gees ama la la raay insidaad mahalu jimaay bicadami lafaha galaas lafa ka jarta meeli lafa hirti me ama samee ratagagana hilimo hiliba hire qaranagana may waaha lafa hiraas lamadaas sheeka kuma deho shantaas sheeka kuma deho blaka argabirta hartagi qabi meen banaana nisu fasakad warawa وروي ميلوري أنه صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء تزوج امرأة ناغا قرسدي من غفار قبيلة غفار لها قلالتي فلما دخلت عليه رسولك مركي هنقال صلى الله عليه وسلم رأى بكشحها dhinishay mayka aragay kashaga mayla raay kolonkoloodia iyo maywa dhinigan oo dhinishay ayaa mayka aragay bayaadan edaanga ka aragay nabiga sala allah alay slam baraski waaye faqaala meerey albasi hiro thiyaabaka dharka hirooya nabiga sala allah alay salam walxaqii biahliki ehelkan xeleela oo ka furay ehelkaan seewayri wa qaala liahliha ehelshay mayn aray rasuulka sala allah alay slam naagdeedahayd ehelshayna mayn aray dadkii dhaladii dallastum calaya inqaridan ayri maanaa khiyaantena oo gibir udur qabto ha inqaridan taas maylikwede markun baraska iyo judaamkii uduradaas oo dhan hooblaka araga sharaga may banaayay fasakha banaaye waay rawaa bukhaariy rawaahu lbayhaqiyu yaa weriyey min riwaayat ibni cumar radi allaahu canhuma alkashfu marka may walka jeeda jambiga dhiniga waay dhiniga xadiidka may ba adkaayay leeray ma rawaahu maalikun fi lmuwaay imaamu maalik wali weriyey kitaab muwadaa leraw ka weriyey an cumara radi allaahu canhuma qaala ayuma rajulin yaari tazawaja imra'a qof allaala qofkii gabir guursada bihaa junuunun yaa oo jinno qabto guursadii gabirta oo judaamun oo barasun wa fii riwaayatin oo qaranin amase mee laf meeli o yani mahalo tarankii lafka jarta famasahaa taabado yaa oo saaseta markun isticmaalo taabada falahaa sadaaquhaa maylata mehera kaleta kaamilan soo kaamile wadaalika qurmun laakiin meherku sige gudmiinga lizawjiha languday calaa waliyiha lanki waalidshia wilishiha yaa hodhow meherka ha guday meherka naagdan le lankyalakiley laakiin meherka ho ilen lankun jinnigun walan qariyi ima judaamka walan qariyi ima baraskan walan qariyi walilakiin qariyi waay mababada oo may waa angalmoota kudub mehera weeladaas gibirti meher hob weelatoon meherki laakiin adilikiin gudaho dhaho hartigi oo lanki oo kiil oo may waaha wilishi haya hordhaan ya ya ya kiin gude shantun shay marku may waaha may ba hartiga insiyaayan ani naagdi in isku naga fasakh oo isku fasakho isku naga ya haq insiyaayan waa shantun shay shan shan eebood waay shantaas eebood مايبانا فسخ شينيان فسخ شينيان بوجود الرتق وهو انسداد محل الجماع باللحم والخامس بوجود القرن وهو انسداد محل الجماع بعدم وما عدا هذه العيوب عيوب تنتن ولا كهري ما لم فسخ ذكر وعيوب تنتن ولا كهري ولا بحان هاين يعني لان الشيرة لي وافيه ورأي وهاباس اوكي لا يثبت بالخيار خيار مكسون هذا وكذلك ويرد بالرجل قفكم مجلك يسون مايلن نجاي ويرد الرجل kii regahay magalkaha isuun walnaga bikhamsati cuyuubin eebyaala shan ee lagnaga isuun biljunuuni naagdiya yeena tookadiya biljunuuni bisabiljunuudi hartigi haddii jamo jengley naagdiyeena ma banaana ani isku nagda oo ku fasakhta waljudaami bisabiljudaami judaamki sabti judaamkii maqaarka hilibka midoowaadaay hatan hadan gaduudaay hatan midoowaadaay hatan hubanta dhon gogohaasi waay wal barasi barasabtisa lanaga junuunka i judaamka i baraska sadiidan may waaha mushtarag waay magalka i bilaanta ku dhahayd laman bilaanta gaaran et laman magalka gaaran et ratagaga hilibka haduudaa mahlo taranka ha ubaaw iba garanka laftaha ubaasa qaranka arrataqiyama iyahankaana hiliba meeli ha ubiyo walqaranunu may waaha lafaha ubtiyo mahalo tarankii kaas bilaanta gaaran ay lamadaas kan magalka usul may gaaran ahaha aljubba al yani gohnaan gohnaan yani way waahan waljabbi jabbaga may waa gohnaan hubantii tarankii yaa ku gohnyi amba walcunnati amase mae caningnimo caningnimada may laray huwantiis taranka ma intishaaraso kartaman le galmooda saas daraadii markun lamadaasna migalka gaarangay naagdiyan hob cuyuubtaas ka aragdiyan ma banaana ani isku nagdalanka migalkahay oo nakaha shay helis iyo kubato ku fasakata waay saas waa shantaas yoon kan migalka isun saasu maylan wayuradu rajulu kii migalka hayaa la nage wala isku radiya isuna bikhamsati cuyuubin ceeb yaala shan ay saabtay oo lang nage biljunuuni bisaba ljunuuni alang nage waljudaam bisaba ljudaami alang nage walbarasi bisaba barasi alang nage wabiwujuudi ljabbi gohnaanti saabtiisa alang nage wahuwa qad dikeri dikerka ku gohonyi waayi diker shay dhan baa gohan kulli shay gohan ama qiibkumad ee ku gohonyi oo yacni saas waay suin walang nage walcunnati wabisaba lcunnati caniignimo saabti alang nage wahuwa bidami lcayni waayo waa caajisu zawji laakiin may ku caajisay aan wadi jimaac iyo galmood inay naagdin galmood yaa ku caajisi waana fadiradii walay oo magaashi magaashi dul nikaah lagu fadaay waay walaa waxyaabahaas oo dhan may baasheenayaan markan cuyuub lanes linfasakdaa waay naagdin ambanaan ini infasaka tartagan ini ambanaanyi ini infasaka ambanaanyi waay laakiin markii wal fasakdee lilaylan welba usu shaqsi ahaantiisa anfasakdee macnaga ma eh markii arrin eeboogaas laka araga naagda amba hartashe ka aragda amba hartaga markii naagdiska arga eeba un hataa sheegaan qaada i mahakamo yalan kor weelew qadiid maa in lanka isu sheleys walaa yanfarid zawjaani lamada zawjiyo la keli nagdaan mee marka qaadaga lan lan kor weele yoo haddii qaadaga lan kor weele fasakh qaadaga fasakheyo kama yaqtadi kalaamu lmaawardiyi wagayruhu imaamu lmaawardi geer shay sida oo oo may waahan sheegaya macnaa lanku islee hortiisan dareereme in la sharciyayo walaagi qaado la ogeysiyo se mas-uuliyad ee lankubaha saasa sharag nagde saasa sharag nagde waxyaabahaas oo dhanna may waaha may daliilin aha lima rawaahu lbayhaqiyu an cumara radia allaahu canhu ana imra'atan atat hu ma inseetay sayidina cumar ya anseeti fa akhbaratu may baan khabartay ana zawja hartashe laa yasilu ilayha niya in deeran macnaha laa yasilu ilayha yani walaa shay macne walma tarayaan ma deeraw magaasidi lalahaaya ijmaac lakulahay ma oofiyaw macna shee saasu saasa an sheegatay sayidina cumar ibn khataab radi allahu tacaala canhu faajalahu xawlan markaasaa meerhay bal halsana suga ir halsana sug caniignimada haddii masalan qofka la daciifnimo caniignimo laga araga cunnada way waaha halsani la suga halkasana may waaha أربعة فصول هكا جرت أفل فصل هكا جرت فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل ويواها مايك جريه ربيع إيو وفصل الخريف معنى شيء ما يواها كلكو كوليل وكلكو قبوب وكلكو ساسو أفل كفصل هوب حمران إسبدل ديواي markaasaa laku fasakhe laakiin may laku yaabee dad kuleelka ini saamoyo qofka dabiicatul kule mararka qaar xaraaro shadiida oo kale jarta ama gaboobka ini saamoyo inay walaan cilo oo zamanka shaani ati in kale ilaa ku shalbahan halsini la suge sayidina cumar ibn khataab markuun faajalahu xawlan may baa madalooyay sanad ku suga irtum ilaa bilood falama nqadaa xawlun haddii sanadkii dhammaado walaam yasil ilayha khabar oo sadiiley xaaladii roogda maaha fakhtaarat nafsaha naftiyeena doorata iniye markunlankii ku tabta fafaraga baynahumaa cumaru sayidina cumar shal saari wajacalahaa tadliiqatan baa-ina shal saarshona may kaweelahe baa-ini kaweele walhaniiska nagda korna kaweele markun saasu cunada oo kale yani alcunatu macnaha may bilka jeedaha jabada alaabti macnaha ya gohon lankii gohonyo cunadana may waha galmadii ya aan kara koran waay lankii markan may waa cuna macnashaas adamalqudrati alalwadi waay sasalka jeed licadami intishaari dhakir alaab may waa arintaas waay cunadahaas taasee markun hal sini linkeedee sani kudubaa la fasakhay markun laakiin ini qaado ta hataa ishraaf ilqaadi lang mas-uul maxkamadeede ini arintaas kormeer waaye may lamadii oo leema la baasharayan may laku yaaba ini isdulmi sharciga ilaahay sidiisiba fawdo ma ogol wal ashkhaas aali asa suubiyaanme fasulun haada kan fasulun kiwashal biya waaye fasalkan kan ama infasal iyahan fi ahkaami sadaaq meherkii ahkaamtiisa aan fasiri wahab fati saadi sadaag lera may baa laka jeedaya sadaaga afsaxu min kasriha mushtaqu min asadqi bifati saadi wahuwa ismun lishadiidi sulbi dhabarka adkaantis yaa lakusheeni ismin on sugnaadaya lare sharci ahaanna may baa larey sharcan may baa larey sadaag ismun limaalin waajibin cala rajuli binikaahin oo wadi shubatin oo mowtin may waa maal maga maal lay waayo oo waajibi harta habardhaadiya ka waajibi nikaaha saabtiisa ka waajibi gabartaasu nikaasi cagad waaye ama samee cagadka may walay leen haddii gabartin iyo hartan usna kaasaan nisul mihra waajibe amboonhayn haddii usa galmooda saas oo kale ama wadu shubatin amba naagdisa ka aalaynaa kale ka ka qaldami shubo wadu shubo oo kale yaka kooy oo mowtin amboonhayna dhamasho yaka kooy waay waxyaabahaas oo dhan walaa yaa yaka kooye may waaha nikaaha saas waay marka wal no asbaabta nikaaha waa waajibiyaas meherka markun sadaaga lere meherka wayustaxabu may la sunaayay tasmiyatulmahri meherki magacaawshiya la sunaaya fi nikaaxi nikaah markii gabrol nikaahaw nikaahagaas meherka miqdaarshay in la sheego naagdu mehershay antogu la ersado ambadanya dadkan hadda weelayaagna saasaha ya sunne eh sunnagus yani nikaah ansahowshi ansahowdosis qiibka hirig mae laakiin sida sunnada ee marka gabarti la meheriyaabu walaayaa laka meheri inay la sheega sunno waay waa yustahabu may la sunaayay tasmiyatulmehri meherkii magacaawshay fi nikaaxi nikaah laka magaco qaala allaahu tacaala ilaahay meherey wa aatu nisaaa naago siyaah saduqaatihina mehersho siyaa nixlatan siisma siyaar ilaahay subxaana watacaala warhawa albukhaari wa muslimun imaam bukhaari muslimna ma bawriyeena can sahli bni sacdin radi allaahu canhu sahli bni sacd may laku weriyey qaala meerhe atat imra'atun annabiya sala allaahu calayhi wasalama gabraa ilaahay rasuulshay inseetiyari faqaalad meertay inahaa qad wahabat nafsaha ini naftiya hiboytay lilaahi ilaahay walirasuulihi ilaahay rasuulshay in hiboyd i wahabat nafsaha qur-aanka markii leey meelala kusheeni naftiya ilaahay rasuulshay inin hiboytiya sheegti sala allahu alay wasalam macnaha haddii aday imbahantaan adin adinkin hiboy naftee yaa rasuul allah haddii lankeel adi in guuriyaasona aduu saasu faqaala meertay naagdi maa faqaala rasuulu llahi sala allah alay sl ilaahay rasuulshay meerhay maa lii fi nisaa'i min xaaja hatta aan meerhay heen baaham i hayto macnaa waqto oo hadii naag ana guursa diyaar anag ah miihi yahay rasuulka sala allah alay wasalam fa qaala rajulun qofa ma eray oo meelo rogay saxaabada kuma tahay zawajniiha in guuri yaa rasuulallahi maadaama nafti ad hakiin hiboyd allan walaayadii adi naftiya dhon adikiin dhiibitay qaala ma eray rasuulka actihaa thawban meherki waay marku allan meherka hal marasi allan hal thoob si mehershe qaala ma eray laa ajidu mara ma helaw gaala meere rasuulka actihaa walow khaataman walsi walow faraatib allaka dhako fargille min xadiidin oo bir eh faatalla lahu kiina cilideey meerehin hataa fargille ma hel karo faqaala meere nabigu sala allah alay wasalama kiin guuriyey maa macaka min alqur'aani wali adag hasaaso qur'aanka ilaahay kuma daya kiinka guurini ada bart gaala meere kada wakada hatana wala sheegi maanaha qur'aanka intan lay kaseemiya gaala meere faqad zawajtukaha bimaa macaka min alqur'aani maykinka guuriyay wal alwali ada kasaaso qur'aan ini ada bart markuu meherka qur'aanka manfaco waa ogtaa oo gnaa gabirtu wal angnaag antaraw haddii qur'aanka in la baro faataha laka bare salaase an tukadaaso laka bare haddii mehera nagde laakiin kutaab qur'aanka meherkiinka wele sadata gaar raansaha mee taas meele kutaabka qur'aanka haddii qiib qur'aanka kumad ee laka bare ha aroortay sharciyada ilaahay laakiin mushafakii meheriya sharciyada ilaahay meel ha aroortay mal arag musafliska meheriyaw taas ma ata la gooyo waaye gabrolka la gooyo saxna mae mushafka may waaha ilaahay kitaab shay muqadas ew laakiin kitaabkan hayso yee marka saas walama ku akhriyaysa kor meherkana manfaci laku fade manfaca mee ayi manfacayaan may la rahay ka bare walaa oo meher nagada kor mee ma ma ma ka manal quraan may lika wada ini ada barta suuratul faatiha ama sameeyani ada barta suba khamaysat ada bart amba lama jus juski kuwa juski lamni ada bart yaki ka mehri amba boolito mina faranti ada barto ki ka mehri meherka kaasa nagde markaasa naf nagde laakiin ma nagada ku taab quraanka meherkay ee koo ku taab quraanka wax kin qaaday wala sadadka hadda taas sahme may waaha sida sax sharci ilaahay ee ma ee sida ka toosantaan me rasuulka sallallahu alayhi wasallam ee saxaabi sheeyinma ku ororna quraanka ma ororna kitaab quraan liiska mehriyo laakiin quraanka in gabarta la baro barada oo liis baraw iyo mehir nagdee markaas maayin mee kitaabka eentis mee marka meerayhe maama bima maamaka nabaga meeray fagazawajtukaha diidkaas bukhaari muslim iska waafaq sahal ibn sacdi saacid yaa laku yidhi radi allahu tacaala can faqad zawajtukaha kii meheriyey gabartoon bimaa macaka wali ada macaga ahaadee min alqur'aan ilaahay qur'aanshi iyo kiika meheri ini ada bart waayo macnisha saasu walidaalika markuun saas daraadiye ini meherka madi geberti la meheriyaabo maywaaha markin lacagaraabo ini mehersheena la magaawo sunno waayo laakiin waajib ma eh oo lang magaawnana kaaga ansaxe oo dhahow mehru mehru methel ya ya mehersheenagde ويستحب ما يلسناي تسمية المهر مهر كي مغاو شيء في النكاح نكاح في عقد النكاح عقد النكاح دتيس لك مغاو فإن لم يسمى هدي لن مغاونا سهل عقد عقد كي أنسى هدي مهر كي سي سنة هاي تلن ويلنا عقد كي لن كنا مغاونا نكاح كي أنسى مهر كي لن مغاونا درادية نكاح كي من براو عقد النكاح قندمي فإن لم يسمى هدي لن مغاونا مهر كي نكاح دتيس لن كمغاونا سهل عقد عقد كي أنسى هدي قوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة إلهي ساسر لا جناح دنب عليكم كركين ماهان إن طلقتم هدي فرطانو النساء ناغو فرطان ما لم تمسوهن isagoo aan taabanu ka hor furtaan oo tafridu maa lam tafridu isagoo ninga dirna lahunna fariidatan ini gadirooba ninga dirna meherban isag ninga dirna ka hor haddii furtaan ilan nikaahagana bilaa musamihaay ada owaab antaabana an dukhulna meherin la ningadirna haddii la furo aayadda saasaa sheegaas taas markuu may daliilan ahe maadaama qur-aanka furin sheegay nakaahagii ini ansahaw ya meeli ku ed may weeley haddii meherka hooblan magaawna nakaahaga fasaado lahayn in dallaqtumu nisaa qur-aanka ma sheegi lahayn dalaaq may ku suurowey gabir nakaahashe ansaxi yaa ku suurowe saas daraadiya markuu nakaahaga ansaxe laakiin meherka meheru maala an bedelme len musamam le meherka siis lamadaaso imaa ani musama madili mehriyaa gabirta musama la magaawi oo miqdaar la sheegay kaas marka meherkii la magaawiya waajibe haddii meherka la magaawna aadileylan meherey meher lan sheegna maaha hoodhaho mehru methela aan waajibe gabirta mehru methel aan waajibe hoob jimaaca oo aan galmooda mehru methel may la reey wali dadka amhaaliya laka meheryahay aadiye walaalayaalsha inayaalsha axyaryaalsha wali laka meheryahay fa in lam yusama saxa alcaqdu عقدك أنصحه ووجب المهر مهرك واجبي بثلاثة أشياء أشياء سدة كوشوك واجبي سد شيء كوكمدة يك واجبي مهرك مهر ما واجبي هو بقبرت مرك هر مسمى لهاين مسمى ما يبواي مهر سد هذا واجبي إني زوج كبن من نفتيس والإسك قدر ما لم تفرضوا لهن فريضة أو تفرضوا لهن فريضة إلهي مدلة إني حرتك ولن قدر كواجبي مهر may kale ka waajibey bifardihi yafrid lahu lxaakimu haddii qaado maxkamadeed meherkii qadaroona meherkii ka waajibey migdaarshay ow yadkhula biha amboonhayna gabirtiya us angalmoodi markaasna waajibey meheru mathala waajibe saasu meherka hooba musama lahayna gabirtada sida sababood kookumad aya ka waajibe madilana ka ahay meherka lagmagaawno ini oo lanka oo sida quraanka sheegay oo tafridu lahuna fariidatan lanka hartaki ini suwalan gadiro naagdi intun intun meherka us erka waajibe embe mahakama qaada hadii gadirona gadirka qaada yaa waajibe ama same gabarti hadii usan galmoodona madii galmoodi kudub meher mithla waajibe meher mithla may la raay wali odadka amthaali laka meher yaay waay ووجب المهر مهر كواجبه بثلاثة أشياء شيال السدة سببتي وكواجبه أن يفرض بأن يفرض أن يقدر كواجبه هو مهرك الزوج حرتي على نفسه قرش اسك قدر أو يفرض أن يفرض أن يقدر كواجبه هو مهرك الحاكم حاكم كي قدر أو يدخل أن يدخل أن انقل موضة بها ناقد زوجك انقل موضة كواجبه مهرك فيجب ما يواجبه هو انقل موضة قال موضة سببتيه مهر المثل مهر المثل واجبه مركز مهر المثل كنا ولا يؤ دتك قبرتاس aadiye habeerertiye inaadiye walaalyoolsha walaylika mehiryaay waay mehirmehelkaasa laga jeeda oo caadada ka dareersatay xeerka oo dhaganshow ay waay walaysa liaqali sadaaqi walaa liakthari xaddun meherka badanaan i yaraan soohoma leh wal meher inta malku yaraayo kor la erhaw ma jar wal meher inta malku badii kor la erhawna ma jar xadba walaylika heli ya meher nagde hool la yaraayoona aadi waay hoorna badyoona aadi waay hoor dhexdhexaad haadoona aadi waay wali dadka ka heliyaan mar welba saasu sharciga makaga dirna yaraantiis i badnaantiis heliis waay taraadi walka dhisan waay walaysa ma ahaana liaqali sadaaqi meherkii yaraantiis walaa liakthari akthari sadaaqi meherkii badnaantiis xaddun soohogma leh rawa tirmidiyu imaamu tirmidiy may weriyey xadiidka kun boqol tumi side an caamirin ibni rabiicata radi allahu canhu may weriyey ana imra'ata naag min bani fazaarata reer bani fazaar ah tasawajat guursatay alaa naclayni lama kobood lama roog kobe lama kobood yalika guuri alaa naclayni koba macnaa joog koboya galladaas iyo meherlanka weeli faqaala rasuulullaahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshay mayn eray naagdi arradiiti raad nagatay min nafsiki naftaa wa maaliki maalka nafta i maalkaba raadlaka nagatay binaclayni lama kobood ini meherkii nagdan qaalad ma ertay nacam yaa rasuulallahi karaal nagdi faajaazahu sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshay banaay arrintiyeedahayd ini meher nagd marka meher yaraan i badnaan male helis waay qaala allahu tacaala ilaahay meerhay wa aataytum ixdaahunna qindaaran naago tootiyo isin siisiidano qindaar qindaar may lerey alqindaaru almaalu lkathiir maal eedan badana lere taasna may ka tusaase fadalla mayna tusaase markun aayadkaas calaa annahu laa xadda lilmehri fi lkathra badnaantiisna soo hogmale yaraantiisna soo hogmale wayustaxabu laakiin sidan sunnada eh oo fayle ini dhaxadhaxaad taad waay haddhaafna an hayna wal ebira gebarta ihaanoysaawan annagana may lifaday allaa yaqila can casharati daraahima khuruujan min khilaafi man awjabahu wahum alxanafiyatu tuman dirham aninku yaraana tuman dirham wal tuman dirham yani casharata daraahim tuman dirham wal unku yarayn ani haadan ya sunnada ah howl fadaawlakaraadnaqdoon aadi laakiin sida sunnada ah dadkii waajibii khilaaf jookubaan liannahu xanaf aba xaniifa iyo madhabkaasa may qabe toban dirham waajib waay ini ini ahaad wal ku yar ma suurta galayaan qabaan markan saas daraadee walaa wa alla yaziida min khamsi miati dirhami shan boqol dirhamna ninku badana toban dirhamna ninku yaraana sunnada markun sada ka fayla oo may waa sunnada ana saasu khiyaa oo fayla sunnada laakiin sada sharciga sharciga meel ma kihirin yaraan i badana wal manshari badanaan wal fada wal sii koro yaraanna wal la kaheli waay dhaxadhaxaad adi liannahu alwaaridu fii muhuuri banaatihi wa zawjaatihi sala allah alay wasalam arrintiyeedee rasuulka gabrooshey i xaweenka isu guursadii wal isu meher ankawaali nabaga sala allah alay wasalam saasaha aroorti markuun hataa madhabka xanafiyada mayba qabaana waajib waay shan dirham ani inku yaraana toban dirham inti inku yaraana shan boqoloo dirhamna inku badana yaa waajib ee waa erheen saas daraadiya markuun sidii khilaafkaas liinku baha shaaficidana sunnu waa erheeyoon warawa alkhamsatu wasaxul rawa rawa alkhamsatu shantii may weriyeen wasaxu tirmidiyu tirmidina saxi weelay imaamu tirmidi an cumara bn alkhaaabi radi allaahu canhu qaal sayidina cumar bn khataab laku yidhi meerhay laa taqluu suduqa nisaa'i sayidina cumar meerhay laa taqluu anka xadgudubteengaari anka yani naago mehersho eedanin badiiden fa inaha low kaanat mak rumatan fi dunya adduunyo haddii karaamo jaro lahaydib ow taqwa ama taqwo fi laakhirati waay ow taqwa fi laakhirati lakaana owlaakum biha rasuulu llahi sala allah alay wasalam macnaa meher la badiy haddii makrame eta faan eta amba taqwo eta aakhiro taqwo ka nagdaas meher la badiy haddii adduunyo faanka nagdaaw amba aakhiro ibaado taqwo ka nagdaaw kansiinka owlan masan arrintiyeeda ilaahay rasuul sheehayeer sayidina cumar bn khataab maa asdaqa rasuulu llahi sala allah alay slam imra'ata min nisaa'ihi xawaanshaynaa kumad nabaga mehermaynsiin walaa asdiqat imra'atu min banaatihi gabrooshey takumadeena akthara min meerhay thintay casharata owqiyatin lama thintay cashra owqiyatin waaye macnaa lama tumanood owgidood walku badan mehermanka waalna gabrooshey iyo hawaansheeba macnasha maylikweedahe wahuwa almeher waay owqiya maylika jeeda arbacuuna dirhaman afartun dirham walku badan walku yar falmajmuucu arbacumiyatin wa hamaanuuna dirhama waay afar boqol iyo afartan iyo siyeetun dirhamo markuun rasuulka sala allah alay wasalam meelin maku badiina tumagna maku yaraayna sidaasa la sheegay markuun haddii faan etaana nabaga eedan badi lahay meher la badi haddii makrama adduunyo ka nagdaas haddii aakhira taqwo ka nagdaasoo nabagaa badi lahay walidaalika markuun meherka ayla ka hadgudubnaya sayidina cumar ibn khataab markaan walgabartin ii haanoysidaana maal nagdaw oo musamagii manfacagiina ka ansaxaw yaalan baahanyi inay ini sharciga saas waay wayajuusu may banaana an yatazawaja ani guursado haa imra'ada calaa manfacatin macluumatin manfaca lakasa korshe ka guursa oo majhuulun hayne macluum may banaana in laka mehersiyo meherlanka dhigabirta manfaca macluume mathalan ka tacliimiha shay min alqur'aan shay qur'aanka ilaahay kumad ee ka bare haddii aad erto mathalan jus cami ka bare oo kale erti juska koowaad amba onhayn lama jusa ka bare amba dhowr suuro qur-aanka umad ee ka bare amba tafsiir shoo ka bare amba saasa erti shay macluume amba camal mucayan ee kiin qobde war liisla kasaw macluume banaanta manfacadaas in laka guursado wayajuusu ma banaana an yatazawaja in guursado shaqsigii haa imra'adii calaa manfacatin manfaca ka guursado manfacadaasoo macluumatin oo la ogyo liisla ogiy oo la ogi waayo wayasqutu dhiyeey meherkii biilaaqi ilaaq sabtiisa ka dhiye qabla dukhuuli dukhuulku hor bihaa naagda la dukhuuli nisfulmeher yaa dhiye naagda inti langagalmoon ku hor qabla dukhuul fain dallagtu wain dallagtu min qabli anta masuuhuna qur-aanka madileey isoo taaban ku hor jamacan ku hor afuri naagda mehershee dalaaga cagadka saabtiisa nasa ka waajibe naska kalena markii la dukhuulo ka waajibe ma aha naski markun dukhuulka yar dhiye نسالو كفاده نسب المهر أكلت بس ويسقط ما يدي بالطلاق بسبب الطلاق فرنين كسبب تيس قبل الدخول قال موضوع كي كخرنا لفوري بها بالمرات اللي قال موضوع نصف المهري مهرك نسيا دي مهرك نسيا دي مهرك نسيا يا دي واي نصف المهري يا دي قال الله تعالى إلهي مهر وإن طلقتموهن هدي فرتان ناغوغي من قبل أن تمسوهن إنيسن أن تابن كور أن جمعن كهر وقد هال فرضتم قدرتين لهن فريضة قدرون قدرتين ومهر مسمى نجري فنسم ما فرضتم وريسن قدرتين نسجو ليين غير إلهي سبحانه وتعالى ساسك الشيغي مركون نسف المهر اللي نسك كلانا ما يواها هل نس مركين ناغدو ما يدل المهري مسامه هدي لتا مسامغا هوب لمهري مهرك عقد كن تابتيس نسكو ان واجبه نسك كلان ما دل الدخول عند مسترمه ساس ساس ومركم فصل هذا كان فاصل كيلشل بيا واي والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عذر ما يبقى انفصل فحس فصلكم كان أنا في أحكام الوليمة وليمة وليمة العرس وليمة العرس في بيان أحكام الوليمة وليمة العرس وهي تطلق على كل طعام وليمة هرت ما يبقى لك مقا وي وليمة دلر راشين كست أول الدياري فرحة ترادية لن دياري يال يال إرى وليمة فرحة داس من إملاك ملكيو مثلا عقد أدي عقد الزوجة وليمة لن صوبيا وأكل وليمة لره ناقل قرسي وليمة لصوبي أراسك دخول بها ونحوها مركز الدخول كقال وليمة waliimad markii walaa-imta maga badanyiin markuun waliimat alcursi guurka ani waliimad lan soo bee sunno mu-akad ah waa shariga ilaahay saas waay bidami lcayni cursi yutlaq cala alcaqdi waa cagadka waay cagadka markii la cagdaa cagadkan walka magaawee cursima dileera may kalelaka magaawee ijtimaacaga oo bizawjati gabirta lala kulumaawan walka magaawee cagadkan walka magaawe ijtimaacan walka magaawe bacdahu وأما العرس بكسر العين عينك هذه لهوس أو عرس له فهي المرأة ناقدي لك جيد وذلك لثبوت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا فقد أولما سببت المستحب للي نبغ يله جوري قولا وفعلا هذا الأهان أنفر نبغ صلى الله عليه وسلم فالأهان أنصوبي واحد فقد أولما صلى الله عليه وسلم نبغ ما يولي مي على أم سلمة بمدين لما شاضت oo min shaciirin ayaa weliime ka dhakin abuga wa calaa safiyatana bixaysin wa huwa tamru xeeska may la reey tamar i subag layska dari oo layska dhahi i caqid iyo waxyaabo federation a layska dari si doorashada oo kale yaa anka dhaki wa huwa khuldu samni watamni walcaqidi wa huwa labanun gayru mansuuci zubti waay waxyaabahaas oo dhan marka sunno waayo waliimada walwaliimatu waliimadii cala alcursi aroosi korshay nikaahaga inba ijtimaagi naagdili kulma korshay lin waliimoy mustaxabatun tii lu sunnaaya waay روى البخاري إمام بخاري ما يوريه ومسلم ما يوريه أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أرجي على عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف كرشية أثر صفرة ما يرشاد أو ما يكأرجي oo sufre ayaa madishay ka aragay oo sida orooska calaamaadka orooska la kasaaway faqaala meeray maa haadaa may qaala meeray tasawajtu imra'atan ya guursaday yaa rasuula allaahi calaa wasini nawaatin laftamareedko gadirshe oo min dahabin nawaat lafta tamarta waa la-eg oo miisaanka dahab ayaa ka guursaday qaala mehere nabaga baaraka allaahu laka allakiin barakaaya owlim waliimay walow bishaatin ari waliimana suubi ari walow hal rib alla ka dhako wal goori atharu sufratin maylik jeede yani sabqun calaa thawbihi waay maradiisa may ka argay hee yani rinji waay rinji rinji ka argi marka saas daraadiya sunno wal ijaabatu ajiibow ilayha waliimada la ajiibe waajibatun waay waliima haddii likiinkuweer oo cursi ah weliba ini aad hoob lahka deersi ini aad ajiibto waajib waay روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ماره إذا دعي أحدكم أحدكم متكين هدلن كوير إلى الوليمة وليمة هدلن كوير فليأتها وليمة سادة ياري وفي رواية عند مسلم ما هايته ومن لم يجيب الدعوة لن كوير نتن أج أن أقول عينين أجيبنا فقد عصى الله ورسوله إلى رسول شيء كعاصي ياري إلى رسول شيء كعاصي ilaa min cudurin haddii udur jarama haddii udur jar haa markaasay yani lanka malan hayso isku baag adag hor ilaa min cudurin udur haddii jar udurka jara kahor may kuma dee udurka badi marka ilaa min cudurin ilaa min cudurin marka maynagada kortay maalan lankiba maanic yaa jara min alijaabati lwaliimati waliimada inuusa ajiibi maanic ku reeba haddii injarn waay ta un hataa sheegay amaa maanic haddii jara fii mawdic dacwate maanic jara yani dhaba kula kulame meelahasadiisu seeda ama dad usan inaysu lafadheeda usan inqalamaana meelo roogaan waxyaabaha noocaas oo kale markaasey amboonhay naftiis baa dhaban ku kooye waxyaabo udurdaar ay haddii jiraan amba meelo meel munkar laka isticmaala waaye munkar oo yani usuun inayus nahyi nin awoodo korna jar waxyaabo noocaas oo kale haddii ay muku qiib galaaw madaas muku qiib galaw ilaa min cudrin udur bahoo injarna laakiin oo maanay meelaas injarna waliimo hoblikinkiweer ni ada ajiibto waliimatulcursi haddii ba weliba waajib waay waasada oo nusuusta sheegaas ilaa min cudrin kaana ka an yuujada munkarun alla hele miya meelilkalayas haddii u taqyiiru adiin in bedeli koran wa min dalika maa yaxduthu lآan macnaha waxyaabaha qaar haddii derisaa fi xaflaati alcuquud wazifaaf yani meelasa maywa wal munkaraad adina tabarnin hayn ya meelo oo faraha kina ku bahasan ya ka dhiye markaas oo kale haddii at ma ajiibaas usku kubaagada korta sharcigana dembe makin haysada wallahu subxaanaه wa taala aclam assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh